bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka rediyo muqdisho uu saaka idinkugu talagalay ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cumar carte ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay wafdi ka socday ururka jaamacadda carabta iyaga oo ka wada hadlay qaabka ay u socdaan qabanqaabada doorashooyinka dalka ka dhacaya sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyagoo waxyaabaha laga hadla ay ka mid tahay sidii ururka jaamacadda carabta uu la socon lahaa qaabka ay noqotay doorashada soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada jowhar waxa ay ku xaraysay ergadii samayn lahayd dastuurka uu ku shaqayn doono maamalka cusub ee loo samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kumanaan isugu soo baxay magaalada muqdisho la hadlayay ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in aan la aqbali doonin in in la hareer maro xaqa shacabka magaalada muqdisho oo ay ku leeyihiin xubnaha u matali doona dowladda cusub ee soo socota mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhagax dhigay xarumo ay ku shaqayn doonaan maamulka magaalada baardheere ee xarunta gobolka gadoog waxaana la sheegayaa in meelaha la dhagax dhigay ay ka mid tahay xarun ay ku shaqayn doonaan maamulka iyo howl ay ku shiri doonaan dadka ku nool baardheere maamulka galmudugna wax laga xumaado waxa uu ku tilmaamay duqayn ciidamada maraykanka ay ka geysteen deegaanada galmudug duqayntaas oo lagu dilay ciidamo maamulkaasi ka tirsan maraykankana waxa uu sheegay in ay dib u eegayaan qaabka duqayntaasi ay u dhacday
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosan ooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka rediyo muqdisho oo idinkugu tala galay waana subax khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha sagaalaada sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka warka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino ra-iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa magaalada muqdisho waxa uu ku qaabilay wafdi ka socday ururka jaamacadda carabta waxyaabaha ay ka hadleen ayaa waxaa ka mid ah qaabka wafdigu uu ugu kuurgeli lahaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinaca amniga soomaaliya iyo sidii ururka jaamacadda carabta oo uga qayb qaadan lahaa la socodka doorashooyinka sanadkan sii dhammaanaya labada kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoomaya soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ra-iisul wasaaraha sooma ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa wafdiga waxa uu uga warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka isagoo sheegay in meel wanaagsan ay maraysa ammaanka iyo la dagaalanka qolyaha argagixisada ah wafdigan ka socda jaamacadda carabta ayaa waxa uu sheegay iyana in ay aad ula dhacsan yihiin waddada soomaaliya ay ku socoto ay ku sheegeen inay tahay mid guula kulanka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta qaranka la hadlay afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis goobdoon isagoo sheegay kulanka ugu dambayntii waxa uu ku soo dhammaaday
bismillahi raxmaan raxiim ra-isul wasaar ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte ayaa xafiiskiisa wuxuu ku qaabilay wafdi heer sara oo ka socday jaamacadda carabta oo uu gudoominayay ambasador maxamed idriis qodobada ay ka wada hadleenna waxay ahayd inay marka hore u gurgalaan xaaladda guud ee dalka khaasatan arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii ay qayb uga noqon lahaayeen ee, inay caawiyaan een, dowladda ku caawiyaan doorashooyinka dalka ka dhici doona hadday tahay een, inay gorjoogayaal ka socda jaamacadda carabta ee dalka usoo diraan iyo dhanka maaliyadda iyo amniga iyo howlaha kale howlaha kale ee muhiimku ah dalkan doorasho xora inay ka dhacdo marka wufuuddaas heerka sare ah maalmahanba waxay joogeen dalka een, waxayna la kulmeen markii ugu horreysay safaaradda een, een, wasaaradda arrimaha dibadda ee maantana ra-iisul wasaarkuxeenkay la kulmeen hadduu alla yirahna beri sida u qorshaysan waxay la kulmi doonaan un k iyo amisom iyo maxaan ku rahdaa european union kadibna madaxweyneha la kulmi doonaan sida u qorshaysanna inay sabtida ee, ee, jimcaha dalka ka dhoofaan waxayna ahaayeen wafdi heer saraa oo ka socday jamciyadda ee, ee, jaamacadda ee, ee, ee, carabta
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis xaaji goobdoon oo ka hadlayay kulankii ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya iyo wafdiga ka socday jaamacadda carabta wuxuu ku soo dhammaaday iminkana magaalada jowhar wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada jowhar waxa ay ku xaraysay ergada samaynaysa dastuurka uu ku dhaqmi doono maamulka loo samaynayo gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha oo la hadlay ergada waxa uu sheegay in looga baahan yahay in si furfuran ay uga doodaan dastuurka uu ku dhaqmi doono maamulka cusub ee labada gobol loo samayn doono kadibna waxaa loo gudbi doona ayuu yidhi so xildhibaanada doorashadooda iyo weliba guddoonka sare ee xildhibaanadaas hagi doona ugu dambayntiina waxa ay soo dooran doonaan madaxweynaha maamulka uu yeelanayo hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo ku-xigeenadiisa cabdishakuur cali axmed oo howlo shaqo u jooga magaalada jowhar ayaa warkan goordhow halkaa kasoo diray
furitaanka wejiga labaad ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo qorshihiisu yahay in lagu ansixiyo dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka guddiga fududeynta shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe mas-uuliyiin ka socday maamulada hiiraan iyo shabeellaha dhexe urur goboleedka igad iyo waxgaradka labada gobol in ka badan laba boqol iyo siddeetan ergo oo matalaya dadka labada gobol ayaa ka qaybgelaya wejigan oo u codeynaya dastuurka dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe hobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa heese ka turjumayay ahamiyadda dhismaha dowlad goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo midnimada waxa ay ku soo bandhigeen munaasabadda kusimaha guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ahna guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda axmed meerre makaraan iyo guddoomiyaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maxamed cabdi cismaan macalin kalaafow ayaa waxa ay wax lagu farxo ku tilmaameen xereynta ergada iyo furitaanka wejiga labaad ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
guur kastoo la gaaro adduunyada dad unbaa u dhowr adeego dad ayaa usoo safro dhibaato badan usoo maro gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe labadaba waa isu mahadcelihayaan dhan kastaba dhankiisa intuu ka soo dadaamay ayaynu ku timida guusha dadkii u dhowr adeegay oo ilaa sagaal bilood ku joogay halkan waa u mahad celinaynaa oo carruurtoodii iyo guryihii iyo ehelkii laga maqnaa intaas dadka reer hiiraan oo ayagana sagaal bilood carruurtoodii iyo dhibaatadii fatahaadkii iyo wax walba ku dhacay ayagana dowladnimo jaceylkeeda halkan uu labar adeegay waanu mahad celinaynaa sababtoo ah guusha waa lagu dhintaa waa loo dhaawacmaa dhibaato fara badan ka dhacdo markii la gaarana haddii toban qof kuseeha toban qof tobankan qof aa ku diirta doonta suldaan axmed rashiid sheekh shucayb iyo nabadoon maxamuud xalane ayaa waxa ay sheegeen in dadka labada gobol ay ka go-an tahay inay dhistaan maamul aayahooda ka shaqeeya
calisir waa culatay calisir waa culatay calisir waa culatay waana guulaysay waa ku guuleysateen yaan isdhigay amnigii iyo siyaasadii iyo wixii la wadi hagan yaan iskugu dhigin waa guulya sharaf waddadii cadeeye cagta saarta waayo cadowna looga cabsoo maayo waa lagu daadahayna waa lagu guulaystay cid kastay dalkaad leedahay war umatashiina waxu karaa male kuwa amaxay shabeellada dhaxay hiiraan u dhashay oo meelaha ka qaylinahow qarannimaa waxtari maha qabiilna waxtari maha dan gaarhoona juulku oo ku samaysaa waxtari may qarannimaa lagu deeqayada dhaafo gudoomiyaha guddiga fududeynta ee shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ciise samow ayaa u mahad celiyey salaadiinta labada gobol iyo ergooyinka xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka doctor yaxya cali ibraahim oo furay shirkan ayaa faahfaahin ka bixiyey howlaha horyaala ergada shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe marka waajib baa wuxuu saaran yahay ergada hadda dee waxaan isku jirnaa ergo iyo dadaan erge ahayn ergadaasoo ka koobnaan doonta ilaa iyo ku dhawaad saddex boqol oo ergo saddexdaas boqol laba boqol iyo konton ka mida waa dadka hadda halkan fadhiya waxaa dee socodkan marka insha alla waxaan rajaynaynaa mas-uuliyadda ergada ka saara waxa weeyaan inay waxyaabo badan weliba cutubyada kow ilaa shan dhowr ilaa tanka baal uu ka kooban yahay qabi qoraalka dastuurka ah ka doodista iyo ansixinta dastuurka xeraynta idinka dacdigiid xubnihii golaha baarlamanka heer gobol oo soo garoonaya inay doortaan guddoonku meelgaara oo dabcan noqonaya qofka ugu daalo weyn inay markaas ku soo dhaqaaqaan guddoon rasmi inay doortaan insha allah guddoonkaas bacdigiisna shan maalin gudahood sida qorshaada loogu dhicin ilaahay intiis inay kusoo doortaan madaxweynihii cabdishakuur ali axmed idaacadda iyo telefishinka qaranka magaalada jowhar shabeellaha dhexe
mahadsanid cabdishakuur deegaan hoostaga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug shalay waxaa ka dhacay duqayn ay fuliyeen ama ay fulisay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka maraykanka waxaana duqayntaasi ay sababtay khasaare la dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka galmudug sidoo kale laba gaari oo nuuca dagaalka oo ciidamada ay la socdeen ayay diyaaradda duqaynta fulisay ay gubtay haddaba madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo arrintaa ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax aan la qaadan karin in diyaarad ay leedahay maraykanka ay duqeyn ka geysato gaalkacyo islamarkaana ay dhib u geysato ciidamo ka tirsan maamulka galmudug waxa uuna sheegay in dowladda maraykanka looga baahan yahay inay la timaado caddaynta ku aadan in maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay duqeyn ku dishay iyada oo warbaahinta loo soo bandhigayuu yidhi in gaadiid dagaal oo ay la socdeen ciidanka galmudug duqeyntu ay qabsatay ay gubteen dhinaca kale afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca maraykanka ayaa waxa uu sheegayaa in ay duqeynta la bartilmaamsadeen waa sida hadalka uu dhigay maleeshiyaad ka tirsan argagixisada soomaaliya oo uula jeeday al-shabaab waxa uuna tilmaamay in duqayntu ay timid kadib markii waddada loo galay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka iyo ciidanka soomaaliya cutubyo ka tirsan taa oo keentay sida uu hadalka u dhigay afhayeenkan u hadlay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya in la dalbo mid ka mid a diyaaradaha duqaymaha uga fuliya soomaaliya maraykanka waxa uuna xusay in lagu dilay duqayntaasi sagaal ka mida dagaalyahanada al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay inkastoo warbaahinta loo soo bandhigay baaburay lahaayeen galmudug gudoomiyaha gobolka banaadir ah naaduqa magaalada muqdisho ayaa mar kale waxa uu ku celiyey in aan la aqbali doonin in la doodsiiyo xaquuqda shacabka magaalada muqdisho ay ku leeyihiin dowladda cusub ee soo socota waxa uuna hadalkaasi ula jeeday in aan hoos la marinin xubnaha magaalada muqdisho kasoo gelaya dowladda soo socota axmed cumar waa kan isagoo la hadlayay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale boqolaal shacab ah ayaa waxa uu sheegay inaanan la xaqirin xaqa ay ku leeyihiin dowladda cusub xubnaha dadka degan gobolkan banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa carabka ku adkeeyey in marnaba aysan aqbalaynin in la xaqiro xubnaha ama xuquuqda matalaada xubnaha dadka ku dhaqan gobolkan banaadir
saddex milyan xaqooda in la xaqiro cidaan ka aqbalayna ayaduna ma laha mana aqbali karno xuquuq matalaa sharci ay leeyihiin mid siyaasi ay leeyihiin maalin kastana ayagaa dadka u taagan bannaanka u taagan ee dalka ay dadka way difaacaan mana aqbali karno xaq malaydin cidaan ka aqbalayna ma laha
sheekh yuusuf xuseen jibcaale ayaa hadalkan ka jeediyey dibadbax shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu dalbanayay in dowladda hindiya ay sii deyso dhallinyaro oo xukunno markaasi ay ku riday dowladda hindiya
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa dhagax dhigay xarumo ay ku shaqayn doonaan maamulka magaalada baardheere meelaha la dhagax dhigana waxaa ka mid a xarunta degmada iyo howl weyn ay ku shiri doonaan dadka ku nool magaalada baardheere aadan maxamed salaad ayaa warkaa isku soo duway soona diyaariyey
mas-uuliyiintani ka tirsan maamulka degmada baardheere ee gobolka gado ayaa dhagax dhigay ilaa afar mashruuc oo laga hirgelinayo degmadaasi baardheere iyadoona bulshada degmadaasi ay si weyn u soo dhoweeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmadaasi baardheere ayaa dhagax dhigay dibudhis lagu sameynayo goobo ay ka mid yihiin xarumaha dawliga ah gaar ahaana xarunta maamulka degmada baardheere ee dowladda hoose garoonka kubadda cagta howl ay ku shiraan bulshada degmadaasi baardheere iyo tog biyo mareena oo dibudhis lagu sameynayo goobaha maanta la dhagax dhigay ayaa waxaa si wadajirahay u dhagax dhigay isku duwaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee dowlad goboleedka jubbaland xildhibaan hilowle aadan maxamuud iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada baardheere cabdulaahi nuur xasan cadow markii mas-uuliyiintaasi ay dhagax dhigeen kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay isku duwaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee dowlad goboleedka jubbaland xildhibaan hilowle aadan maxamuud waxaana uu sheegay waxaan rabnaa inaan qirno maamulka degmada baardheere waxqabadkoodii nabadgelyada ay ka shaqeeyeen sida ayagay bulshadooda isugu xidhan yihiin bacdun hal sanno ka yar kadib ay baardheer hiigsanayso marka waxaan rabaa anoo ku hadlaya afka dawladda inaan qiro maamulka degmada baardheere waxqabadkiisii inay koow iyo laba iyo saddex ka tahay tan midda labaad waxaan rabnaa bulshada baardheere in ay waxqabadkoodii maamulkoodii ayagoo iskaashanaya in barnaamijkan la taabageliyo siduu ku hergeli lahaa layskala qayb qaato nabadda nabadda in layskala qayb qaato siduu ku taabageli lahaa midda saddexaad waxaan rabaa shirkadaha dhisaya barnaamijkan in alla subxaanahu wa tacaala oo idinla xisaabtamaya wax alla wixii ummaddaa maslaxadeeda ah inaadan hagar ka gelin barnaamijka sida idinkugu dhiiba in aad u fulisaan sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada baardheere mudane cabdulaahi nuur xasan cadow waxaana dhankiisa uu sheegay oo maanta maxaan ku idhahdaa annagana aan wakiil oga nahay furitaanka mashaariicdan maadaama aan nahay maamulka degmada xildhibaankan uu nagala soo qaybgalay furitaanka mashaariicda afar mashruuc oo laga fulinayo degmada baardheere sidaan hore ugu soo sheegnay xarunta maamulka degmada stadiyomka kubadda cagta hoolka nabadda oo bulshada maxaan ku idhahdaa qaybada kala duwan nabadda ka qaadan doona hadduu ilaahay yidhaahdo togga hadda aan dhex taagannahay oo magaalada aad ugu samayn jiray fatahaado fara badan oo markii annaga aan qabannay maamulkana markii la dhisay degmada baardheere waxay ahayd bishii sideedaad laba kun toban iyo shantii bay ahayd marka ayadaa waxaan ka qabannay wejigii koowaad qayb xoogle ayaan ka qabannay oo xilliga ayadaa roobka jiray dadka aad uga badbaaday aadan maxamed salaad raadiyo ay telefishinka qaranka magaalada kismaayo
aad buu umahadsan yahay warkaas aadan maxamed salaad uu nooga soo diray magaalada kismaayo oo uu ku eegayey dib usoo kabashada magaalada baardheere oo dhibaato ay ku hen jireen argagixisada soomaaliya oo muddo dhowr iyo toban sana halkaa ku sugnaan jiray hase yeeshee ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa halkaa ka xoreeyey warkii aad kala socoteen warbaahinta qaranka soomaaliya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal xilligan intaas ayuu nooga dhan yahay ciddii warkan uu sheego isagoo maqal iyo qoraal wataba waxa ay ka daalacan karaan bejka internetka aan ku leenahay ee ah radio muqdisho dotnet waadna ku mahadsan tihiin la socodka warkayaga waxaa socodsiinayay anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax nabadgelyo